bismillaahi raxmaani iraxiim halkani waa radio cegag oo aad ka dhagaysanaysaan barta internetka ee cegag dhatcom dhegaystayaal maanta waxaanu nasiib u helnay inaan waraysi ka qaadno maxamed khaawi oo ka mida rogcadaaga beesha degta galcayneed iyo nugaal godan maxamed kusoo dhawow ceegaagga
waa mahadsantihiin cegaag fursadda aada heshiiseen inaan ka hadlo raadiyihiina waxaan ku sheegaya taariikhda dhulbahantu waxay ahayd dhulbahanta waa afar boqod bahda weyni waa somalilan waa raasweyn laga soo askunmay rubad iyo ruuxba laguna dab iyo reer keenay oo ah gaad hawd iyo simbogox waa minyaro bog iyo beer ah barwaaqo barako iyo badbaado leh puntland waa dumaal dugsi dugsiin iyo iyo daryeel ah oo dabada lagu hayo xamar waa naakirad toobad u jooga dhulbahanta afartaa bahood weeye ma galan waxaa dhulbahanta uu isu yaraynayo oo uu leeyahay meel keliyaan ku bundub ma galan talada dhulbahante maanta waxaad moodaa in wax kasii yihiin sababtan waxa weeye toban dooni tobanna khudali waa degtaa baa layidhi maanta wuxuu ahaan jiray laba degaan oo isdugsata iskuna duuban degaanka koowaad wuxuu ahaa sool iyo sanaag bari oo guurti iyo guddoon garaad leh degaanka labaadna wuxuu ahaa nugaal godan iyo galcayn oo guurti iyo garaad leh xukunkii afweyne ee qardhajeexa ahaa ayaa ina kala qaybshay oo ina kala furfuray iskuna iskuna iskana keen hor keenay soomaalida ina ka hor keenay afweyne wuxuu haligmay isaga oo ku hadaaqaya geeridaydu waxaa haddaan laascaanood gobol ka dhigay gobolku waa laba degmo waa taleex iyo xudun maxaa degmo u diiday oo came yagoori baaraan ama kala baydh iyo dharkayn magacii nugaal maxaa dhexal wareejay arrintaa sii looga bogsan lahaa dhulbacantay u taal waxaa kaloo inoo yaalla baaqa laynagu dagaal gelinayo ee qiiqisku qariska ah oo laleeyahay isaaq baa ina qabsaday dhulbahanta xaawiya aadan wuxuu ahaa somalilan barnaamijka waaxyeynta somalilan oo ad qabiil duday ma aha wax qawaaniinta adduunku ay ogoshahay wax dhul lagu goosan karana maaha sida ayaan u ahayn niman kale somalilan waa goosannay goosashadaasu ilaa maantana lama ictiraafin xag allayna ka dhacdado iyo markii bur uu burburay dal maxaanku ada qarankii soomaaliyeed cid lagu xidha ama laga xaydhi furtaa mana jirto mana joogto ilaa maantana waad og tihiinoo dowladdaad odhanayso war dowladdaas soomaaliyeed baa jirta maxaa looga goostay ma ay jirto marka labada eray mid walba waa wax af laga yidhiye wax sharci gelaya ma aha somalilan ilaa maanta lama aqoonsan lana aqoonsan maayo ilaa somalilan ay nin kasta oo qaangaada cod laga qaado oo layidha war ma goosan shararta mise israac innagana puntland weligeed bu aynu nahanoo harti baanu nahay oo nimankaanu wada dhalanay oo kaxigaba kaxig wax kastaba ana dhisi kasta ha saxeexee wax kala go-aysa somalilan ma aha ilaa sawd loo qaado oo la yidhaahdo nin kastoo qaangaadho somalilan oo maxaa maxaa ka- maxaa arrintaad ka tahay marba dhankii loo iyadoo adduunku joogo oo jamciyadda qurumaa joogto oo ay joogto wax meesha lagu waxaystadoo artinimo iyo waxaan ku wadaa isaaqnimo iyo lagu kala goosanayo soomaali diid iyo soomaali baan hayo waxaan oo dhami ma jiraan waa riwaayad marka rabitaanka qabiilka iyo qawaaniinta adduunku waa laba kala duwan haddaan la iswaafajinna isma qabtaan waxaan markaa idiin sheegayaa niman yahu maanta le- nimanka eh, maxaan ku dhaha annagu somaliland ma nihin war hadhuub markaad hadhuub maqasho waxa maskaxda kusoo dhacaya caano markaad qiiq maqashana waxaa maskaxda kusoo dhacaya dab war markaad layadinkaas waa dhulbahanti meel kasta tag kismaayo joog amar joog england joog meel kasta joog waa dhulbahanti marka la maskaxda qofka aad u sheekaynaysa waxaa kusoo dhacaya inaad tahay somalilan war dalkeenni aynu inagu xuquuqda ku lahay ee aynu somalilan waxay magac ku leedahay waxa weeye waa waa dagaalkii daraawiishta koob iyo labaatankii sannadood socday ee raggeennii iyo xoolaheennii ay ku dhammaadeen nimanka maanta ragga dhulmaantaha yaryarka ah ee bahanugaaleedka u badan ragga u sheeganaya maanta laagdheerihii waxay noogu sheeganayaan waa raggii ku dhammaaday baanu ahayn maxaan ku adaa tidbale iyo beerdhiga war gaalnimaa lagu waday waddanka daymoolaa laga dhisay iskuul gaala haddaan dhulbaxanti gaalnimada joojin oo dalka somalilan xorriyadiisii usoo celin maba jirteen somalilan dhulbaxanti sheekh buu degi jiray markii xaaji cumar ami maxaan ku rahdaa ee lagu dilay burco ingiriisku wuxuu dhulbaxanta beer badan ka dhigaya maxaan ku rahdaa distri garaad jama garaad cali waxaa lagu caleema saaray meesha layado beer war dalkii inagu aynu sidaa u lahayn ee ingiriisku uu odhan jiray soomaalisku waxa weeye the irishman of africa magacaa inaga u keenay de dhulbahante dhulbahante dagaalyahankiisii iyo fardihiisii iyo nimankii sahayda intay kasoo kasoo talax intay kasoo cidmaan ilaa koobku ku diri jiray maxaan ku wadaa cofield meesha aad garanaysaan ee i- i- i- ina inaad madoobay waa ragga sidaasa ayaa horta irishman u keenay naanaystaa soomaaliba somalilandna diintiina inagaa ku xasilinay ee gaalaha codku noqon lahaa dowladnimadiina inagaa ku xasilinay inkastaynan inagu wax mucaahadaha ingiriiska la lahayn misna inagu keenii baa ijbaartay oo somalilandna wax ku noqotay warbeland waxay ku faantaa foox baanu dhoofinaa oo magaca ku helnay maxaynu ugu faari weynay somalilantan aynu ka cararayno daraawiishtii dhulbaantii dhiigga yagii baa soo celiyey xoolaha yagii iyo maalka yagii baa soo celiyey ragga yagii baa soo celiyey maxaa loogu faari waayo uqdaynu se ka cararayna war ma inagoo intaa leba inanayaal noqonna war ma intaynu dalkeenni aynu wax ku hayno wax ku hayno ku- aynu ka tagno ayaynu marti noqnaayo bartilayna yidhahdaan isaaq iyo adaris bay adaydeeno annagaa idin xoraynay war ma waxaad doonaysaan inaynu marti noqonno war ma waxaad doonaysaan inta garowe laynaga xukumo in la yidhahdo konton mayl lixdan mayl baanu xagga xagga laasaanad u baxnado xarunta xukunta war wax ma idin sheega war dhulbahanta way dhegaysta war dhulbahanta taana waxbaynu ku leenahay oo m- waxaynu ku leenahay waa martinimo iyo tol aynu nimankaa dhalanay aynu leenahay oo hubaashiina waxaa u- aan cid inoo sheeganaysaa jirin waa somaliland iyo hawd amra waad ogeydeen war waxaynu xoolo ku lahayn ama rag ku lahayn aynu guryo ku lahayn ama aynu dhaqaalo ku lahayn waad tad ogeyn maalin baa laydinka soo dhaqaaji cid aan wada odhanaysaana ma jirto maxaan ku radaa waxaynu mustaqbalku lahayn ama do- maxaan ku radaa dowladdaynu u shaqaynaynay ama waxaynu xoolo lahayn meesha oganay raggeenni iyo dumarkeenni waa la gowrahay wixii laynagu sameeyey waa tawey misena war rariinkaynu xaggaa u guuray oo aynu raacanay ilaynuma aynaan tagneene nimankaa aynu hartiyaysanay walaalihiina baynu raacanay oo xaggaa ina geeyey hadday ina geenayeenna gadigana waa laysoo soo wada baxsan halkanaynu nimid war dhulkeenni haddaynu ana maalin waa ka caraynaa meel baynu caraynaa caqli maaha maskaxdan reer guuraaga ee xagga u guur iyo xagga dhulka aynu leenahay ee aynu cisiga iyo sharafka ku leenahay ee aan cidi inaanka lahayn ee laynoogu aynaan wa- wax weeye somalilan iyaynaan ka cararin isaaq hadduu yidhahdo waa goosanay ma goosan kartaa maynu haddaynu doonin xagga haddii iyada waa goosanaynu goosyadeedu inagu jirtana midaynu raalli ka nahay unbay ku meelmarayaan lagu ictiraafaya haddaynan raalli ka hayn lagu ictiraafi maayo haddaba se hadday tirada puntland waa goosannay oo aadan nagu ogolay cid wax kaa weydiin mayso horta waxaan in leeyahay sa- wax waliba shidalka isdhigtaa lagu qabaa bahanta xuquuqdaada ha ka carare ma garan waxaad uga cararaysaan ma tala xum waxaan filayaa war tala xumo war tala xumayay idin eryin war nin isini hadduu war dhul uu saxeexo ah ayn lagu loobayo ama meel eh, lagu bedelayo oo uu ku bedelayo maxaa lagu meel kale ku noqonayo war soomaaliya waa hore shanteedii soomaaliya ee midoobi lahayd waayo isimadun baa inoo seexi lahaa war isin wuxuu saxeexo mag qof iyo mooyaane wax ka intaabsiisanay meel baa maraya aan la yaabay nimada ahaa ee maalintii dhaweetay isugu meesha la yidhaahdo buncame ee baaqa soo saaray ee yidhi dagaal guddoomiyey lamana arag lamana maqal isin in meel tago yidhaahda dagaal baan guddoomiyey isaga oo aan cagtu daalin oo aan maxaanku wadaa nabad ka caal waayin nin ku bilaaba marka horeba dagaal baynu gelaynaa caqli maaha war waxa uu dilayaa sow darkiisii maaha war caawa haddaynu dhulbahantaho dagaal gallo batrool maalin ma dagaalami karo batrool ma haysano oo dekad ma haysano oo rasaas ma haysano oo dhaksara ma haysano oo daawo ma haysano oo iskaasiin ma haysano oo raggeennii dhallinyaradeenni un baynu maxaanku dhahdaa ku khamaaraynaa wax aynu ugu khamaaraynana lama arag war afartaa boqood baynu nahay walba qumbihiina ligligaynu haysanaa aynaan midna uga neefinin oo uga dabcinin taas waa taa ya waxaan iin sheegayaa hanqaltaaga khamar hanqaltaaga khamar waxa weeye khasaare hagoogan wartii horeba dabloowa war xamar ilkastaradeedu waxay dhalisay qarankii soomaaliyeed inuu dumay oo ay dumiyeen iyo xididsiib dadkii la xididsiibay waxay keentay xasuuq iyo xoolaboob waxay keentay xadgudub xuquuq aadami waxay keentay xoojin qabiil iyo xi- iyo iyo xi- iyo xidhiid war markaa xadid xoolo dadweyne kala furfur iyo kala fogeyn ummadda soomaaliyeed sidaa darteed xamar iyo waxay aga ku jiidaan waxa weeye waa xujo baab iyo xaajo xaajo iyo xukun ujoog waxaan diin sheegayaa innagu daynu dhulbacantannahay aa loo baahan yahay aynu inagu aynaan iska hor imaan inaynu inagu midoob inaynu inagu danteenna meel uga soo wada jeesto war ninkii somaliland wax ka soo cunaya iyo kii puntland wax ka soo cunaya iyo kii banaanka iyo dibadaha ka soo shaqaysanaya iyo kii badda ka tallaabaya iyo kii nin waliba wixii uu shaqaysto laasxaanaduun baa layskula imaanaya ma garan waxa aad u doonaysaa nimayow inaad aawo inan ku xidhxidhaan garoowe oo gidigan garowga oo aan waxba oolinoo weligan xataa gaawlan istaagi jirin maanta ay inoo noqoto xarun aynu halkaa hoos fadhiisanno xuquuqdeennii iyo maxaan ku leedaana aynu ka cararo oo nidhaahno "Aha, annagu waa ka caray nimankaa ma anaan wada dhalan war wada dhalannay oo waad ogtihiin saynu u wada dhalannay oo saynu isunay oo saynu isdhexgelino waa taqaan oo say inoogu wanaagsayen waa taqaan oo sida aynu inoogu dhicin oo inoo taxgeliyaan waa taqaan innagii uunbaa maxaan ku leedaha shaydaan inoo goraya qaaqleeyado dad aan talin jirin baa taliya banaa khudale waa jabtaa dhulbahanta waxaan ku leeyahay ilaahay dantaada ha ku garanti dalka somaliland ma go-ayo haddaad dhulbahanta joogto waayo cod baad ku leh haddaadse maanta ka tagto aad tiraanu waa idinka tegay waxaan doonaan baan samaynaya waayo cod kumaadi war ninkii soomaali nama rabaa oole soomaaliya ha isku ha isku ha wada jirto ama ninkii rabaa dhul aad leedahay adigu joog oo nin kale marti ha u noqonin waxa weeye xamare ag jooga waa qumbahaaga liglig hayso anigu taan ku talinayaa dhulbahanta taa wey aniga la iigu eedeeyaa soomaalinimaduna taa wey runtu tahayna taa wey waa idin salaamay waa mahadsantihiin nabadgelyo dhegaystayaal haddaba intaas ayuu inoogu egyahay dhabaalkii uu maxamed khaawi usoo dirayay ama hawada usoo marinayay dadweynaha dega ama asal ahaan kasoo jeeda ee dhulka loo yaqaano gaalgodan galcayn sool iyo sanaag bari waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siina dhegaysta heesta inta ka hadhay
Imagina, como é que é? Então, tá morando, tá tudo bem.
ino iyo mar kale lana socda cegaag dot com had iyo goor wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu